أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru suuraة الxaj casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caaw aayadda afartan iyo labaad aayadihii soo dembeeyeyna waxay ku saabsanaayeen mushrikiinta siday ugu dhiiradeen nebiga iyo asxaabtiisa oy uga saareen guryahoodii iyagoo markaa wax ay ku dhibaateynayaan aynan jirin aan ahayn inay allah subxaanahu watacaala keligiis ay caabudayeen maahani marka nebiga aayadahan lagu sabar siinayaa oo waxaa la leeyahay takdiibka rususha la beeniyo adiga uguma horreynin rusul adiga kaa horreysayna waa la beeniyey arrinkuna wuxuu ku dambeeyey in ilaahay rusushiisa u gargaaray wixii marka rususha beeninayeyna meeshii ay deganaayeen iyo noloshoodii dhammaa halaag iyo bawaar ay isku beddeshay marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi wain yukadibuuka wain yukadibuu hadday beeniyaan ka adiga ay ku beeniyaan faqad xaqiiqo ahee kadabat way beenisay qablahum iyaga hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisii ayaa beeniyeen wacaadun caad qoomkiisii caad ayaa beenisay wathamuudu thamuud ayaa beenisay oo qowmu saalix ah wa qowmu ibraahiima nabiyullaahi ibraahim qoomkiisii ayaa beeniyeen wa qowmu luutin luut qoomkiisii baa beenisay wa asxaabu madyana madyan dadkoodii ayaa beeniyeen oo rasuulkoodii rusushii bay beeniyeen kuwaa dhan wakudiba waa la beeniyey muusaa nabiyullaahi muusa waa la beeniyey fa amlaytu waan u kortay lilkaafiriina gaaladii waan u kortayoo waan u seeta dheereeyey huma markaa dabadeed akhadtu waan qabtay hum iyagii fa kayfa sideebow kaana ahaaday nakiiri inkaarii aniga inkirideyda aan iyaga ku inkiray bilhalaaki waalcadaab sideeba ayuu noqday waa istifhaamun macnaahu taqriir marka aayadahan sidaan sheegnay tasliya iyo sabarsiin baa nebiga sala ll ly slam lagu sameynayaa marka ilaahay wuxuu yidhi wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan adiga faqad xaqiiqo ahee kadabat qablahum hortood waxaa beenisay kuwan maka joogo ama kufaaru quraysh hortood waxaa beeniyey rususha qowmu nuuxin nuux qoomkiisa wacaadun reer caad ayaa beeniyeen wathamuudu reer thamuud ayaa beeniyeen qisooyinkooda oo mufasal ahna waxaan kusoo marnay suuratu lacraaf iyo suuratu huud iyo ayaanu kusoo marnay wa qowmu ibraahiima ibraahim qoomkiisii baa beeniyeen oo suuratu lambiyaa ayaanu kusoo marnay iyadana wa qowmu luutin luut qoomkiisii ayaa beeniyeen iyaguna oo waxay beeniyeen nebigoodii loo soo diray ee nebiyullaahi luut ahaa wa asxaabu madyana madyan meesha yani madyan asxaabtoodii ayaa iyagana waxay kuwii u saaxiibka ah madyan meesha degmadaa deganaa ayaa iyagana nebigoodii shucayb ayay beeniyeen ayb wakudiba waa la beeniyey muusaa nebiyullaahi muuse waa la beeniyey oo fircawn ayaa beeniyey iyo junuudiisii iyo wixii la socday fa amlaytu waan u kortay lilkaafiriina gaaladii ayb fa amlaytu marka waxay tahay qofka in la sabaansabo isagoo xumaan ku jiro haddana loo kaadiyo waa seeto dheerayn in loo seeto dheereeyo mar dambe isagoon is jirin ayaa markaa la qabanayaa ee xadiidkii nebigana wuxuu ahaa ina allaha tacaalaa layumlii lildaalimi ilaahay waa u koranayaa oo waa usu waa u suganayaa midka daalimkee dulmiga falo xataa idaa akhadahu haddii uu qabto lam yuflithu ma sii deynayo marka faamlaytu lilkaafiriina ay amhaltuhum waan u sugtay wa akhartu cuquubatahum cuquubadoodiina dib baan u dhigay oo gadaalaan u dhigay uma markaa dabadeed akhadtuhum waan qabtay ayagoon isjirin ayaan qabtay buu alla leeyahay fakayfa sideebaa kaana uu ahaaday nakiiri ay inkaarii bilcadaabi walhalaag iyaga inkiriddii aan ku inkiray halaagga iyo cadaabku say ahayd yacnii istifhaam hadda su-aal laysweydiinaya maahane waa istifhaamun macnaahu taqriiru iyagaa lagu waa la qirsiinayaa wاnnakiiru fi laayatina ismun lilinkaari macnaha inkaarka loo jeedana waxaa laga wadaa ankartu calayhim bilcuquubati waxaan ku inkiray oo xaalkooda aan ku bedelay cuquubo waxay ka dhigan tahay marka alam ubadilhum binicmati niqmatan nicmadii ay haysteen soo uma aanan rogin uma bedelin wax la inkiro oo niqmo ah oo markaa yacnii cuquubo iyo musiibo ah wa bilkahrati badnaanshadoodana maa sowmaanan u bedelin qilatan yaraan oo markay tiro bateen oo dadkoodu ay bateen oo ay barwaaqaysteen oo nabad ay heleen ayaa halaag inta lagu salladay baa la jirid gooyey wa bilxayaatina halaakan noloshoodiina sow uma bedelin halaag waay wa bilcumaarati dhulkii camirnaana kharaaban sow uma aanan bedelin oo kharaab iyo eber sow kama dhigin inkaarku marka waxay tahay xaalkii ay ku jireen xaalad ka bedelan oo qofkii arkaaba war kuwan waxaan miyaa ku dhacay meeshan sidan ma ahaa jirine la inkirayaa alla uu ku salladay taasina marka siyaalkan aan soo sheegnay dayib hadday marka nicmo haysteenna niqmo iyo musiiba u timid hadday badnaayeen waa yaraadeen oo waa la kala gooyey haddii ay noolaayeenna halaag baa noloshooda u dambeeyey dhulku haddii uu camirnaayna wuxuu noqday dhul kharaab oo yaabis oo baaba-ay ayuu alla ka dhigay subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu leeyahay faka-ayin badanaa marka min qaryatin qaryo badanaa qaryada oo ahlagnaa aanu halaagnay haa iyada walxaal hiya iyaduna daalimatun mid dulmi fashay ay tahay qaryadaasu dadkeedaa laga wadaa fahiya iyadu khaawiyatun midii dhacsan waay calaa curuushihaa saanqaafkeeda u dhacsan saqafyaalkeeda mid u dhacsan waaye iyadu qaryo sidaas badana wa bi'rin ceel badanaa ceelka oo mucadalatin laga tegay ceel la waraabi jiray oo laga tegay oo la cidleeyey badanaa wa qasrin sar badanaa saro mashiidin la taagay oo yacnii la adkeeyey oo laga tegay badanaa iyadana ayb halkana marka daalaagoodii iyo sidii uu ku dhacay alla wuxuu leeyahay faka-ayin badanaa ay fa kam kam oo khabariye ah oo kale waayo faka-ayin badanaa min qaryatin qaryo badanaa qaryada oo ahlagnaahaa aan halaagnay quraada qaarkood waxay akhriyeen ahlu basra abuu camar waaye iyo yacquub ibnulqacqaac waxay akhriyeen ahlaktuhaa faka-ayin badanaa min qaryatin qaryo badanaa ahlaktuhaa aan halaagay aniga haddaan alla ahayn ahlagnaahaana aan halaagnay waa innaga walxaal baanu halaagnay hiya iyaduna daalimatun ay tahay mid dulmi fashay oo rabbigeed diiday oo cibaadada rabbi ou lahaa meelshii ay ahayd maaha meel kale ay dhigtay badana ee waxa dembaabana de qaryadu iyada ma dembaawdo waa guryo iyo yacnii iyo de iyo iyo dhul bannaan waaye waxaa loo jeedaa waxay tahay ahlulqaryati qaryadaa dadkeeda ayaa halaagsa ayaa yacnii dulmiga falay calaaqada ama munaasabada ka dhexaysa waxaa qaryada loogu shabahayo dadkiina waxa ay tahay liljiwaari qaryada iyo dadku waa isdhex degan yihiin waa deris shayga marka deriskiisa in loogu yacni munaasabadaas jiwaarku waxay keenaysaa in isagii lagu shabaho marka dadkii waaba layska dhaafay qaryo unbaa laga hadlayaa meeshaan dadkaana loo jeeda ayb wakaay faka-ayin badanaa min qaryatin min ahli qaryatin qaryo dadkeedii badanaa qaryada oo ahlaknaahaa aan dadka oo dadkaas oo ahlaknaahaa aanu halaagnay yacni qaryada oo ahlaknaahaa aan halaagnay walxaal hiya iyaduna daalimatun ay tahay midi dulmi fashay yani tu dulmi fashay ay ahayd yani markii la halaagayey baa laga ayaa ayaa ayaa yani xaadirku halkaasuu ku dhaca dulmiguna marka waa shirki cibaadadii alla ou lahaa intay ka qaadeen bay meel kale geeyeen oo yacni ilaahay maynan caabudin fa hiya iyadu khaawiyatun mid dhacsan waay calaa curuushihaa saqafyadeeda korkeeda u dhacsan oo markay burbureen oy baaba-een saqafyadiibaa dhulka dhacay saqafyadeediibay marka u dhacsan tahay qaryadu wa bi'rin ceel badanaa ceelka oo mucadalatin laga tegay ceel yacni markaa laga tegayna badanaa ay wa bi'rin mucadalatin matruukatin laga tegay ayb bi'rintana marka waxay ku cadfanaanaysaa marka waxay ku cadfanaanaysaa qaryada faka-ayin min qaryatin badanaa faka-ayin min bi'rin ceel badanaa faka-ayin badanaa min bi'rin ceel ceelka oo mucadalatin la dayacay oo laga tegay oo markii horena marka yani ay matruukatin min alcamali in laga shaqaysto waa laga tegay walistiqaa'i in laga waraabo ayaa laga tegay mucadalatin marka waa min atacdiili ayaa laga keenay wa qasrin saro badanaa mashiidin la taage la dheereeyeyna badanaa wa qasrin mashiidin marka mashiidinta laba macnaa ayaa mufasiriintu ku sheegaan macnaha koowaad mashiidin mutawalin aad loo dheereeyey macnaha kalena mujasasin daar ama saro la caddeeyey oo markaa yacni la nuuradeeyey badanaa oo aada loo qurxiyey badnaa oo markii dambena halaag uun markaa ku dambeysay ayb oo ceelkiina alla yacni ceelkiina waa laga tegayo waa laga cararay eber buu noqday khaali sarihii sidaa loo dhisayna waa laga ordayo waa laga tegay badanaa buu ilaahay leeyahay taas waxaan filayaa marka wax badan baan ka fahmi karnaa arrimahan oo kale dee de kufaartii quraysh iyaga marna waxay u bixi jireen shaam dhankeeda markay shaam xaggeeda aadaanna meeshii ay reer tamuud deganaayeen bay mari jireen marka ay yeman iyo dhulkaas soo aadayaanna reer caad iyo meelihii lagu halaagay bay arki jireen marka ay shaam u socdaan sidoo kale reer qowmuluud meeshii lagu halaagay saduumna way mari waa mari jireen waa ka ilaahay dhahaya wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun iyaga marka sidaas bay u arkaayeen war miyaydna waxaan ujeedin baa ilaahay dhahaya innagana wax badan waxaan aragnay yacni sare la taagay la qurux badnaysiiyey howl badan lagu haayey oo mucadal eber noqdeen eber oo shimbiraha iyo isaga yacni buul shimbireed iyo ay shimbiruhu ka samaysanayeen wax badan baan aragnay guryo laga tegay waxaasoo dhan marka taariikhdu maahan in inta layska maro wixii inta la arko in la maro oo aan lagu dersi qaadanin oon lagu cibro qaadanin ma fiicna waxaan marka maalin walba aan marayno iyo taariikhdan aan marayno waa in lagu tusaalo qaato oga aan ogaanana in mar uun adduunyadan hadda sare iyo ceelal iyo laga hadlayaaye mar waxaa imaanaysa iyada dhanba labaab ay baaba-ayso oo xaalad kale iyo meel kale la aadayo marka meeshaas in loo diyaargaroobo waay afalam yasiiruu fi lardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha fainaha la tacma alabsaaru walakin tacma alquluubu alatii fi suduur afalam yasiiruu miyaynan soconin fi lardi dhulka korkiisa miyaynan ku soconin oo fatakuuna markaa ay u ahaato si ay uay ugu ahaato lahum iyaga quluubun qalbiyaalo yacqiluuna ay ku garanayaan biha iyada ay wax ku garanayaan aw amase aadaanun dhago yasmacuuna ay ku maqlayaan bihaa iyaga dhagaha ay wax ku maqlayaan fa inahaa qisada iyo xaaladda iyo shanigu wuxuu yahay laa tacmal absaaru laa tacmaa ma indhala aato laa tacmaa ma indhala-a al absaaru aragyaalku walaakiin lagu noqoyee tacmaa waxaa arag la aato alquluubu quluubta allatii quluubta oo fi suduuri xabad xabadyaalka dhexdiisa ku sugan markaa nimankan basiiro iyo indho indha indhahooda wax waa arkaane laakiin aragtidii qalbigaa laga ayaa qalbigiibaa ka daboolan waxba arki maayaan marka aayaddan ilaahay de wuxuu nagu amrayaa tadaburka waxyaabaha aan arkayna iyo xaalka aan mar walba soo marayna iyo waxaan la soo maraya in lagu tadaburo oo qofku ounan noqonin qof aan caqligiisa isticmaalaynin marka allah wuxuu yidhaha falam yasiiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka korkiisa miyaynan ku soconaynin iyaga oo fatakuuna markaa fa-du sababiyo waay fatakuuna si ay ugu ahaato lahum iyagu ay ugu sugnaato quluubun quluub quluubta oo yacqiluuna ay wax ku garanayaan bihaa bilquluubi quluubta ay wax ku garanayaan miyaanay dhulka korkiisa ku soconaynin si markaa quluub wax garato ay markaa u yeeshaan ow amase aadaanun dhago dhagaha ow amase aadaanun dhaga in miyaanay u ahaanaynin yasmacuuna fatakuuna lahum ay u ahaato markaa dheh quluubun quluub quluubta oo yacqiluuna ay wax ku garanayaan bihaa iyada ow amase aadaanun dhaga ay u ahaato dhagaha oo yasmacuuna ay wax ku maqlayaan bihaa iyaga yaanay marka akhbaartiina maqlaynin oo qur-aankan lagu aqrinaya ayaanay maqlaynin indhahana miyaysan wax ka arkayninoo meelahan la sheegayo ummadihii hore lagu halaagay miyaanay markaa yacni aynan ugu jeedin oo quluubtooduna aanay ku garanaynin in iyaguna aysan ka fogeyn arrintaas fa inahaa damiirkan waa damiirulfasli qisaana laga laqbaynaa marka fa inahaa qisadu waxay tahay laa tacmaa ma aragtirna al absaaru aragyaalka yacni ay absaaruhum aragyaalkoodu maahan inaysan waxba arkaynin aragyadu wax way arkayaan indhuhu walaakin lagu noqoya tacmaah waxaa arag la alquluubu quluubtii allatii quluubta oo fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugnayd basiiradaa marka laba ah qalbigana waxbaa lagu arkaa indhahanna waxbaa lagu arkaa basiirada marka qalbiga si uu wax u arko wuxuu u baahan yahay waxyi qur-aan iyo iyo xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu qofka dhagaysto qalbigiisi waa ku jilcayaa aragtidii marka qalbiga iyo waxyigu markay isqaataan waxbaa qalbigu uu arkayaa indhahaanina iftiinay u baahan yihiin si ay wax u arkaan iyaguna inay caafimaad qabaan marka haddii indhuhu kuu caafimaad qabaan iftiinna aada haysato bannaanka waxbaad u jeedaysaa markaa nimankani aragga ilaahay waa ugu deeqay laakiin quluubtii baa dabagadoontay quluubta marka maxay ku dabagaddoontaa marka qalbigu inuu wax arki waayo maxaa keenana waxaa keena in ilaahay layska weynaysiiyo allihina abuuray na nooleeyey nolosha noo hibeeyey waxaan cunayna na siiyey allaha sidaa ah inaan iska weynaysiino cibaadadiisa oo ilaahay wuxuu leeyahy saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri lxaqi kuwa aayaadkayga iska weynaysiinayo aayadahayga ma fahmsiinayo waan ka leexinayaa inay fahmaan falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay qalloocdeen oy xaqii ka leexdeen ayaa waxaa lagu abaalmariyey qalbigoodii inuu leexdo sidoo kale allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxay samaynayeenee dunuub abaa qalbigii madoobeysay daxal ayay u yeeshay markaas buunan qalbigu waxba arkaynin waxaa kaloo alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi marka diin laguu sheego lagu yidhaha ilaahay sidan buu amray haddii aadan hore ka samaynin oodan u degdegin ee aada diiddo waxaan baa ilaahay kaa reebay ka dheerow markaad diiddo maxaa lagu dhaxal siinayaa waxaa lagu dhaxal siinayaa qalbigaaga in la daboolo maalin dambe waxaa laga yaabaa wax aad ogeyd oo aad samayn jirtay baad ka tegaysaa marka dambe leanna ilaahay baa qalbigii daboolay isagaa quluubta maamulo alle marka quluubta wax uga fiican inay rabbigeed u hoggaansanta ma leh kullama aada rabbigaa u hoggaansato qalbigaagii waa la nadiifinayaa shayga dambe kuu imaado ee xaqa ah waad samayn karaysaa haddii laakiin shaygan aada awooddo aad ka tagto waajibaadka aada dayacdo waajib aada maanta samaynaysa ayaadan berri samay doonin ilaahay towfiiq ma ku siinayo saas darteed marka waa in arrinka aada loogu baraarugsanaado waxa keeno zayqa iyo quluubtu inay leexato waa inaan quluubta ilaahay loo hogaaminin oo laga taga marka hore wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara intaasoo aayaadba macnaha bay tilmaamayaan wayastacjiluunaka bilcadaabi walan yukhlifa allahu wacdah waina yowma cinda rabbika kaalfi sanati mima tacudduun wayastacjiluunaka way ku degdegsanayaan bilcadaabi cadaabka ayay kugu degdegsanayaan oo cadaabkii maad keentid ayay ku dhahayaan walan yukhlifa allaahu alla ma guubiyeelayo oo ma kabaxayo ma burinayo wacdahu ballankiisa ilaahay ma burinayo cadaabka waqtigii ugu talagalay buu imaanayaa wa ina yowman maalin maalinka oo cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaaday ka alfi sanatin kun sano oo kale ayuu la tooyahay uu la mid yahay mimaa kii ah tacuduuna idinku aada tirinaysaan madaxadaygoodii marka wuxuu keenay cadaabkii keen goormuu imaanayaa qiyaamuhu waa goorma cadaab hadda noo keen allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaa markaabu alla wuxuu leeyahay wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan bilcadaabi cadaabkay kugu degdegsanayaan maa keentid bay adiga ku dhahayaan soo dadeji cadaabka ee nebiga cadaabka isaga miyou gacanta ugu jiraa maya isaga ma keeni kara ilaahay unbaa keeni kara suurat suurat lancaam waxaan kusoo marnay qul low ana cindii maa tastacjiluuna bihi laqudiya almru baynii wa baynakum waxaan aada degdegsanaysaan hadday aniga gacan iigu jiraan mar horeyba dhammaan lahayd arrin laakiin aniga waxba gacan kuma hayo cadaab markay tahay ilaahay unbaa gacanta ku haysto walan yukhlifa allaahu ilaahay ma guubiyeelayo oo ka bixi maayo wacdahu ballanqaadkiisa ilaahay ma ka baxaayo wa ina yowman maalin cinda rabbika rabbigaa agtiisa yacni ahaaday ka alfi sanatin kun sano oo kale weeyaanoo mimaa tacuduuna waxaad tirinaysaan aayaddan marka hal maalin oo ilaahay agtiisa waa kun sano ood idinka tirinaysaan maxaa laga wadaa saddex macno meelahaasaa lagu fasiraa macno wuxuu yahay aakhirada maalin aakhiro wuxuu u dhigmaa kun sano oo adduunyada xadiid baana macnaha tusayo macnahaasi xadiidkaana wuxuu yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fuqaraau lmuslimiin jannaday gelayaan qabla alagniyaa-i agniyada ka hor binisfi yowmin maalin nuskeed ka hor ayay uga hormarayaan jannada markaasuu fasirayo wuxuu yihi wadalika khamsu mi-ati caam waa shan boqol oo sano mus maalin hadday shan boqoloo sano tahay hal maalin meeqou noqonayaa kun macno aayadda sidaas waa lagu macneeyaa macnaha labaad waxa ay tahay wa ina yowman cinda rabbika maalin maalmihii alle uu tilmaamay lixdii maalmood ou cirka iyo dhulka alle abuuray iyo khalqiga abuuray lixdii maalmoodoo alla uu yihi walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sitati ayaamin lixdaas maalmood maalin ka mid ah kun bay u dhigantaa maalmihiina ah ibnu cabaas sidaana waa laga hayaa tafsiir saddexaad culamaa ulmacaani baa ku macneeyaanoo waxay leeyihiin macnaha aayaddu waxay tahay yani cadaabka aada degdeg maalin ilaahay agtiisa fil imhaali yacni sugashada alle uu idiin suganayo uunan idin cadaabaynin maalin ka mid ah iyo kun sano waa isku mid macnaha ilaa iyagu cadaab keen keen keen bay leeyihiin cadaabka maalin ilaahay idiin suganayo uunan idin cadaabaynin iyo kun sanaa isku mida markou doono marka ilaahay cadaabka keenayaan wax ku dheerna ma jiro kun iyo maalin isugu mida ilaahay u tahay ayb liannahu qaadirun calayhim mataa shaa-a ilaahay waa mid awoodo mar allaale marka uu doono akhdahum qabashadooda marka uu doono marka maalin ilaahay agtiisa ah fil imhaali iyo kun sano waa iskugu mid awoodiisa ilaahay sidaana marka waa way u macneeyaan ayib saddexdaas macnaa ku jira marka aayaddan marka haddaan saa u macnayno aayaddan iyo aayadda suuratu sajda waa isleeyihiin aayadda sajdo weliba khalqiga iyay ka warramaya yudabiru lamra min asamaai ila alardi huma yacruju ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu alfa sanati mima tacuduun fii suurati almacaarijna ilaahay muxuu yihi hamsiina alfa sana konton kun oo sano see loo jamcinaa marka halkanna konton kun suuratu sa'ala suuraddanna waxaa ku jirta kun sano iyo suuratu sajda culimada waxay yidhaahdeen kun sano maalin qiyaamaha mu'miniinta kun sano oo kale u yahay adduunyada marka laga tiriyo gaaladuna maalin qiyaamaha ay ku jiraan cadaabka ay ku jiraan konton kun oo sano marka waa maalmaha kunka iyo kontonku waa bictibaari lmuslimiin iyo bictibaari lkufaar ee qur-aanka ilaahay iska hor imaan maayo isaga ayb macaanidaabaa marka aayadda lagu macneeyo kuna jiro ayb culimada marka waxay yidhaahdaan macaaniga ayaamu nicami maalmaha nicmooyinka qasiiratun waa gaaban waa gaaban yihiin wa ayaamu niqmati cadaabka iyo dhibka marka lagu jiro maalmihiisana dawiilatun waa dheer tahay oo haddaad adoo hadda barwaaqo isaga jirtood nabata haysatood waxaad cuntaa aada heli kartid oo barwaaqo la ysaga jiro in waqti kusoo maray ma moodid banaa haddii hadda labaatan sano nabad lagu siiyo rayn rayn iyo farxad aad ku nooleyd toban beri marka lagu dhibo dheeraa tobanka beri nacam labaatanka sano se yaraa qof baad arkaysaa weligiis ma xanuunsanin ama xanuun badan ma hayo sanad markuu xanuunsado waa igu dheeraaday buu leeyahay xanuunkaani inta caafimaadka aad qabtay ka waran war badan ma hayo deg deg inay kusoo dhaaftay yaad moodeysaa marka alfa sanatintan iyo laleeyahay tiradan badan iyo maalin iyo marka la dhahayo waa wax marka u laabanaya labadaas ictibaarna waa lagu macneeya ayb wakaayin min qaryatin amlaytu lahaa wahiya daalimatun huma akhadtuhaa wa ilaya almasiir waka-yin badanaa min qaryatin qaryo badanaa amlaytu aan u kortay lahaa iyada aan u sugtay oo cadaabka uga aan dib ugaga dhigay badanaa walxaal hiya iyada oo daalimatun mid dulmi fashay falaysa ah huma markaa dabadeed akhadtu waan qabtay haa qaryadii baan qabtay dadkeedii wa ilaya ani xaggayga unba almasiiru ahaanshaha ay ahaatay aayadana aayadii hore bay la macno tahay wakaayin badanaa min qaryatin qaryo badanaa qaryada oo amley amlaytu aan u kortay lahaa iyada walxaal hiya iyada oo daalimatun tu dulmi falaysa aan u kortay badanaa uma markaa dabadeed akhadtuhaa aanaan qabtay wa ilaya aniga intii kaa xaggayga unbaa almasiiru meesha loo ahaanayo xaggayga unbaa loo soo ahaanaya oo haddaan doonno adduunyada waa ku ciqaa waa idinku ciqaabi karnaa w qul yaa ayuha nnaasu inamaa ana lakum nadiirun mubiin qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha nnaasu dadow inamaa wax kale maahane ana anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun mid digaayo mubiinun digistiisu caddahay faaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risqi risqiga oo kariimun aada u wanaagsan waaladiina kuwa sacow shaqeeyey degdegay fii aayaatinaa fii ibdaali aayaatinaa aayaadkeenna burburintooda kuwa u socday oo u degdegay mucaajiziina xaal ay yihiin kuwii inagana cajzi gelinaya siday iyaga la tahay wey mucaajiziina xaal ay yihiin kuwii sidii inaga inayna cajzi gelinayaan oo kale ulaa-ika kuwaadaas asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda w dadkii marka labadood labadii fariiq marka waa kuwaana aayadahan laftooda sabarsiin baa ku jirto nabiga waxaa laleeyahay war kuwani inaga nama cajzi gelin karaane waxba adiga markaa haka welwelin qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuhaa hoy annaasu dadow inamaa wax kale maahane ana anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun mid digaayo mubiinun digistiisu ay caddahay anu wax kale maahi mid idiin digayo unbaan ahay sida adiga ku dheh muhiimadda marka nebigu waa risaalo waa axad addoon lasoo dirsaday rabbigii uu soo dirsaday intaa unbaan anigu la imaanayaa oo waa idiin digayaa bis ku dheh amaa ciqaabka iyo cadaabka iyo aargoosiga iyo ilaahay baa iska leh faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban la yimid lahum waxay leeyihiin kuwaasi maqfiratun dembi dhaaf ayaa u sugnaaday oy leeyihiin iyo wa risqun risqi risqiga oo kariimun aada u wanaagsan risqiga wanaagsanna waa aladii laa yanqaticu abadan waa risqi aan weligiis kaa go-aynin wa waqiila huwa aljannatu jannada waayana waa lagu macneeyey risqigaasi dadkii marka reer jannaad marka halkaas bay iyagu mareen kuwii naartana aaway waladiina kuwii sacow sameeyey kuwa sameeyey fii aayaati yacni fii aayaatina yani maxay sameeyeen oy ka shaqeeyeen shaqeeyeenna fii aayaatina fii ibdaali aayaatina aayaadkeenna inay baabi-iyaan kuwii ka shaqeeyey oo sidaa ku dadaalay mucaajiziinana waa la akriyay xarafkan mucajiziinana waa la akriyay mucaajiziina xaal ay malaynayaan inay inagana cajzi gelinayaan yani markay aayaadka sidaa u ibdaalinayaan waxay u malaynayaan innaga alla wuxuu leey inayna cajzi gelin karaan saasay la tahay ulaa-ika kuwaadaas asxaabuljaxiimi jaxiima asxaabtooday weeyaan kuwaas marka ilaahay aayaadkiisa see loo ibdaaliyaana suuratu ibraahimna waa kusoo marnayo aladiina yastaxibuuna alxayaata adunyaa cala alaakhirati wayasuduuna can sabiili illahi wayabquunahaa ciwajan dadka diinta rumaynayana kuwa rumaysanna waa diintii bay ka shaki gelinayaan kuwa aan rumaynin ee raba inay soo rumeeyaanna waa ka celinayaan see uga celinayaanna diintay waxay ka raadinayaan qalooc qalooc bay diinta ka raadinayaan markaasay leeyihin waxaasuu islaam ku qabaa qur-aanka waxaasaa ku yaallo xadiidka nebiga waxaanu qorayaa waxaas miyaa cadaalada waxaas miyaa wax caqli gelaya ah sidaas bay intay yidhaahdaan bay ku shaki gelinayaan kuwa ku jira caamada ah kuwa aan ku jirin ee inay soo galaan rabaanna waddaday u taagan yihiin marka meeshaas marka waxaa ku jiro kuwana waa ka celinayaan kuwana inay ka bixiyaan bay isku dayayaan maanta marka aayaadka iyo qur-aanka ama diinta islaamka qaladaad in laga dhex raadiyo waaba de maalka gaalada iyo awoodda gaalada iyo caqliga gaalada iyo technolojiga gaalada waxa uu ka shaqeeyo noocaas way nacam meelaha marka maanta aada aan isleeyahay waa u muuqdaan oo islaamkii bay markaa yacni qalad iyo qallooc iyo uga raaraadiyaanna waa waxaa ugu badan amaba ka mid ah masderkii islaamka inay dadka ka shaki geliyaan qur-aankii in laga shaki geliyo dadka iyo xadiidka in laga shaki geliyo qaar waxaad arkaysaa waxay leeyiin qur-aankan yaa og inuu yahay ilaahay hadalkiisa sidii nebi moxamed loogu yacni loogu aqriyey in annaga uu noo soo gaaray yaa ka warqabay leeyihiin maanta dhan marka shubaha iyo waxbay furayaan arrimaha iyagaa marka meel walboo dadku ku xiriiraan oo ay afkaarahooda ku gudbiyaan bay geliyaan gaalada mustashriqiinta ah ee diintana wax ka barato ayaa dadka ku shaki geliya aayaddii hadda aan akrinaya xataa ka mid a qaar baa waxay leeyihiin qur-aanka isaga dhanba waa iskhilaafsan yahay marna wuxuu leeyahay wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin marna khamsiina alfa sana ku taallo meel hala geeyay leeyihiin waxaas inaa intay dhowr aayadood soo qaadqaadaan oo macnahooda iyaga ay say rabaan iskaga macneeyaan ayay waxay rabaan ujeedka laga leeyahay waa maxay laguma kalsoonaa karo waxa xadiidka nebiga isagana gacantooda waaba ku jirtaaba xadiidka nebiga oo mar walba waad arkaysaa kuwa dhahayo qur-aanka bis ayaa la qabsanayaa xadiid nebi ma jiro waxaan marka bukhaariyaa wariyey iyo tirmidi baa wariyey iyo yaa og waxaan been inay yihiin inay run yihiin ogow barnaamijkaas oo dhan waa barnaamij mustashriqiin qur-aanka iyo sunnada in horta dadka laga shaki geliyo marka qur-aanka iyo sunnada lagaa shaki geliyo diin waa kaaga dhammaatay marka wax aada ku kalsoonaanayso ma leh aakhiradaadii waa u dhammaanaysaa cibaadadaadii waa eber sababtoo aad seed ilaahay u caabudaysaa marka qodob waa kaas qodob labaad waxa uu yahay axkaamta axkaamta inay taataabtaan waxyaabaha ugu badan ay axkaamta ku taabtaan waa barnaamijyada qoyska iyo haweenka aad buu isaguna u socdaa maanta nacam ilaa yacni aada arkaysa inay leeyihiin qodobadan yacni islaamku tilmaamaya haddii sideeda loogu dhaqmo haweenkii waa dulmi bay ku tahay ayay leeyihiin diyadii waa nus markhaatidii waa nus say ku dhacay waxaa guriga marka la joogo waxay leeyihiin ninkaa awoodii la siiyey furiinka asagaa gacanta loo geliyey markay guursanayso odagii waa inuu meheriyaa oo welibaa meherkeeda uu ku xirmay markay safrayso weli la-aan iyaynan safrin qof sidaa loo jajuubay bal ka warran ay ku leeyihin waa tashkiik soo ma arkaysid nacam axkaamtii islaamku alla uu yidhi watamad kelimatu rabbika sidqan wacadlan intaas aan soo sheegayna marar badanna waan ka hadlay xikmad baa ku jirta kulli midaysa xikmad ku jirin male ilaahayna hadalkiisa ama kalaamkiisu waa dhammaystiran yahay xagga runta iyo xagga cadaaladda labadaba marka dhinacaan halkaa ilmaha yareerkaa haddaad usoo noqoto ilmihii iyo waalidkood waalidku ilmuhu wax sulda ah iyo awood ku yeelan maayo xagga tarbiyeyntooda gabadhu markay xoogaa yar soo kacdaba siday doontay yeelaysaa haddii lala hadlo waa jajuub xornimadii baa laga qaadayaa maya sidaa lama yeeli karin guriga hadday gabadhi ka tagto oo ay gurigoodii ka tagto ay meelahaas xumaan iyo wax u doonato waalidku wax calaaqa uu la leeyahay oo edbin ah ma jirto sababtoo haddii kale xorriyad ka qaadis baa imaanayso ayaa la yidhi dayib waxyaabahaas faraha badan marka oo ay ka mid tahay qaarar qaar badan oonan hadda sheegin oo waxyaabaha marka ay aada ugu duraan marka islaamka oo ay leeyihiin xuquuqulmar-a ama xuquuqu tifli ka-anamaa islaamku inuusan naagtii wax xuquuqaba siinin ay ka dhigayaan ilmaha yaryarkaa inuusan xuquuq islaamka siinin bay ka dhigayaan haddaad iyaga noloshooda dib ugu laabatana gabadhii maalan sideed iyo toban iyadoon gaarin lama guursan karo waa dembi ayaa la leeyahay nacam waa dembi in la guursado sideed iyo toban sano ka ka hor intaynan gaarin laakiin maxaa la ogol yahay maxaa la ogol yahayna iskuulka intay dhiganaysa in la baro galmada iyo qaabkeeda in la baro xuquuqay uleedahay baa la leeyahay hadday uur yeelatana xaq waxay uleedahay inay ilmaha iska soo ridi karto wax waalidka iyada oo aan ogeysiinin waa qawaaniin marka dhigan oo la rabo marka in meelahaasay ayay ayay dadka kusoo qariayay ayay ku qaribeen ummadihii muslimiinta marka sanka laga gelinayo guurka waa xun yahay yani haweentan waa loo tagaa kor walbo kol walbo laakiin guur in loogu tagaa waa xun yahay inay zinaysatana wax dhibaataa oo ku jira male hadday ilmo ku dhasho xataa zinadaa dhib male bay leeyihin ilmo waa dhali kartaa ilma cunugaasoon sideed iyo toban sano gaarin xaq waa u leeyihiy kuleeyihin inay ilmo dhalaan haddaad weydiisid in la guursada maxaad u diideysaan may mas-uuliyad ma qaadi kartaa lagu leeyay oo ilmo dhal haddaad tiraa mas-uuliyad maaynan ahayn taas ayib wax min alifihi ilaa yaa-ihi shaydaan alifay waay ou shaydaan alifay waay soo ma arkaysid haddana maca dalika waxaa lagu tilmaamay xuquuq halkaan laakiin uga socdo maahan iyaga inay sidaas u dhaqmaan waxaan fahmi karno laakiin waxaan la yaabannahay mar allaale markay waxaa iyagu ka imaadaan xaggooda waxaa microfoon u noqdo dad mus islaamnimo sheegtaa microfoon u ah yacni midda aada la yaabaysaa waxay tahay fikrad walba oo islaamka lagu duraayo waxaad arkaysaa dad muslin sheeganayo weliba wadaadnimo sheeganayo haddana u taagan fikraddaasna war gaalkan waa garanay isaga wuxuuba leeyahay war islaamkan waaba baatil isagaa dhibaatada keenay xuquuqda isagaa ku ciyaaray buuba isaga ku leeyahay adigiina adoo islaamkii waa aaminsanahay dhahayaad runtaa waayo leedahay sidee adiga muslim ku noqonaya wadaadow marka nacam dadkaas oo kalese maxaa la dhihi jiray waagii hore waagii hore dad noocaana waa jiri jireen laakiin culamada islaamka waxay u aqoon jireen zanaadiqa iyo munaafiqiina loo aqoon jiray leanna ilaahay wuxuu leeyay walitasqaa ilayhi af-idatu ladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati waliyardowhu waliyaqtarifuu maa hum muqtarifuun mar walba waxaa u nuglaado afkaarahaas dad qalbiga ka bukaa u nuglaado oo aan islaamkii marka dhab u rumaysnayn qadiyad naag xuquuqdeeda la weligiin ma maqasheen fi taariikh yani waa taxaddi taqriiban yani fi taariikh ma jiraan naag zamankii kasoo bilow rasuulka ilaa iyo intii islaamku uu xooga lahaa ama kutubta taariikhdan ku aragnay weli gabar muslimada oo dhahayso waa in khaliifo aan muslimiinta u noqdo oo aan hogaamiyo gabar ku doodayso ma maqasheen dadkii islaamka ahaa maana anuma kolley ma arag dad iyada gabadhii u wado halkaas iyo mansabkaa weligiin ma aragteen asxaabta rasuulka cumar iyo abu hureyre iyo abu saciidin alkhudri iyo asxaabu rasuulillaahi qola naag wado oo madaxa laga dhiga dhahayso weligiin ma aragteen idinku oo muslimiinta madaxweynaha u noqoto qolo sidaa dhahayaan oo haddana yacni islaam ah oo taariikhdaas yacni laguma arag intaan kolley ka warqaba maanaan arkin mar hadday iyagiina aanay iskeenin dadkii khayrka badnaa ku dayda la yidhina iyagoo wado aan oo loobin u sameynayo aanan haynin fakarkaana min iyo maalinkii ugu horreeyey oon maqalnay waxaan ka maqalnay mustashriq ama gaal diinta ilaahay duraayo oo dhahayo idinka muslimiina waa xun tihiin sidaas iyo sidaas iyo sidaasaa diintiina ku jirto dagaalku markuu dhahayo yacni sidaasi isaga marka diintou kasoo xigana ninkan marka wadaadka maa maxaluhu min alciraab marka nacam ee dhahaya marka yacni waa runtaa maxay noqonaysaa nacam wax aad loola yaabo waayo aad loola yaabo oo wuxuu la safan yahay mar walba kan gaalka ee islaamka durayuu la safan yahay gaaladu laba nooc waa iyaga laftooda in qalad laga gala maaha waa laba nooc qolo waxaa jira waa kafara laakiin diin durideed iyo uma taagna maanta waa iska calooshoodaas iyo shahawaadkooday ku eg yihiin kuwana waxay ku darsadeen inay diinta wax ka sheegaan oy duraan kuwa dambe marka waa ka cadaab badan yihiin kuwa hore aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi zidnaahum cadaaban fawqa alcadaabi bima kanuu yufsiduun suuratu naxli baan kusoo marnay haddii marka dad muslim sheegana laga hela ka waran bimaa kaanuu yufsiduun oo dadkii marka fasaadinayo haweenkii socdaay socdaay un keliya un ku hayo diintiina marka duleyl ka fiirinayo duleyl ka fiirinayo waxaa laga yaabaa iyagu inay yidhaahdaan may diintan sidaas qabin ma ekanay tahay ummaddaas unbay markaa yacni iska ungadayaan maahane xaqiiqatan waxa ugu jira qalbiga waa waxa afkooda kasoo baxayo ayuu ka tarjamayaa ayb marka in aada arrintaa laysaga ilaaliyo waaye hal aayad baan arrintaa khatarteeda ku gebagabayna aayaddu waxay tahay xilligii rasuulka axkaamta qur-aanka mushrikiinta qaar ka mida oo dood badnaa ayaa duray oo waxay yidhaahdeen rasuulku markuu yidhi sala allahu calayhi wasalama oo qur-aanka ay ku timid ba alla uu yidhi walaa takuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi neef aan ilaahay magaciisa lagu gowricin ha cuninina neef aan la gowricin bisinka aan lagu gowricin yaa la cunin sidaa aayaddu markay ku timid nin baa markaa nadr bnu اlxaarith ama kow ahaadaba ayaa hadlay oo wuxuu yidhi bal fiiriya buu yidhi moxamed wuxuu sheegayaa neefka ilaahay marku dilana yaa la cunin buu leeyahay waa neefka baktiyow ka wadaa neefka iska baktiyo tiisa u timid een la gowricin ee alla ou dilo yaa la cunin waa xaaraan buu leeyahay kow asaga gacantiisa ku dilana hala cunow dhahaya bal ka waran ilaahan idinku dhaariyey maxay ku kala duwan yihiin gaalada maanta axkaamta islaamka wax ka sheegaya iyo kuwaas nacam kuwaan kuwaasna yacni kuwaana isla aayadan baa qaldan waxa nebiga sheegayaa qaldan ayay dhahayeen kuwaanna sidoo kale waay naag maxaa markhaatideeda nus looga dhigaa gabadhu maxay yacni sidaa u tahay diyada maxaa nus looga dhigay kullu haadaa marka waxay tahay iyadana xukunkan waa qaldan yahay waayo macnuhu waxba isma dhaamaan labadaa marka kuwaas marka muslimiinta maxaa laga yidhi marka ninkii muslima oo kuwaas ku raaco diinta ilaahay durideeda ninka ku raaco xukunkiisu muxuu noqonaa waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun haddaad adeecdaan kuwaas oo duridaas diinta la durayo ama axkaamta ilaahay la bedelayay la quursanayo haddaad ku adeecdaan oo waa sax aad tiraahdaan inakum lamushrikuun mushrikiin gaalo aad noqonaysaan idinkuna ayb marka diinta ayuu ninkan durayaa habeen iyo maalin saas u xaydxaydan yahay qorsho kasta oo diin lagu durayo qof baa daba socda oo weliba magac diineed haddana ku daba socdo oo laga yaabo aayada iyo inuu wax u keena allahu lmustacaan fitnada marka adduunyada ka socotee aan marka la kulmayno waxyaabahaasaa ka mida marka layaabku halkaasu ka jira walidaalika culimadii hore ninkii yidhi waxaan u malaynayaa abu sulaymaan addaaraani buu ahaa laa tacjab man halaka kayfa halak walaakin icjab man najaa kayfa najaa ha la yaabin buu yidhi waqtigan qofka halaagsamay muxuu ku halaagsamay ha dhihin ee waxaad la yaabtaa ninkii badbaaday talow ninkan muxuu ku badbaaday dheh yacni badbaadada inay yaraanayso qofka badbaadaya yaraanayo ka kala badanayo ayb aayaddii qur-aanka iyo xadiid haddaad kun jeer ku akriso waxaas kuma jirnaa la leeyahay nin walbaa markaa dadka saddex sinfi waayo qolo iyaga kursi ku gaaray isleeyihiin waxaan qolana iyagu marka waxaa weeyaan waxay gaalada garab u siinayaan marka ay diinta qal ay qaladka ka sheegayaan oo ay diinta durayaan waxay garab u siinayaan qolo kaley ku nacaynayaan oo un wadaadadii ka mid ah mushkilada dadkaasuo koox koox maaha kooxdani marka ninkani wuxuu rabaa inuu kooxdan ka soocmo marka kooxda kasoo horjeeda hadday yidhaahdaan war maya naag madax ma noqon karto laabudda isagu inuu yidhahdo haa waa noqon kartaa xadiidkan nebigana see la yeela waa laga tegaa xadiidkan hadda ka hor mid wuxuu yidhi wallow wallow ma rabnuu yidhi nacam wallow wallow ma rabnuu yidhi nacam wallow waa hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nacayb ou qofkan u qabo ayuu xaqa u khilaafaa nacam taana waa jiri jirta cudurdaar maaha laak arrintaas nacam abujahal markii la yidhi gaalnimadiisa maxay saba ay sabab u ahaydna abujahal wuxuu yidhi annaga iyo reer bani cabdimanaaf waa qolada nebiga ka dhashay waa tartannay yidhi wax kasta waa ku tartannay xataa sirnaa ka farasay rihaan ilaa aan noqonnay laba faras oo bara baratamo markaasay waxay yidhaahdeen minaa nebiyun annaga haddaan reer bani cabdimanaaf nahay nebiyaa naga dhashay he idinka maxaad haysaan markaasuu yidhi innagana waxaan go-aan ku gaarnay inaanan u rumaynin nebi ree bani h ree bani cabdimanaaf inaanaan rumaynin baan go-aan ku gaarnay buu yidhi marka hadday uun kaa noqoto nacayb iyo dadku nacays haddaad diintii ilaahay uga tagtood zandaqo u gasho howl kuu taal ilaahayse ummadda muslimiinta allah ka badbaadiyo waladiina alla marka wuxuu leeyahy waladiina kuwa sacow shaqaynayaan oo soconayaan oo degdegayaan maxay u degdegayaan oy ku shaqaynayaan fii aayaatina fii ibdaali aayaatina aayaadkeenna burburintooda kuwa ka shaqaynaya oo ku dadaalayo mucaajiziina iyagoo u malaynayo inay innagana cajsi gelinayaan ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljaxiimi jaxiima asxaabteeda wa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ilaa idaa tamanaa alqa shaytaanu fii umniyatih wamaa arsalnaa aayaddan marka culimada akharu lmufasiriin waxay tilmaamaan sabab bay sheegaan aayaddan ay ku timid ama yacni aayaddan tafsiirkeeda waxay ku sheegaan qiso qisadaas in kale oo culimada ka midoo badanna way diidaan qiso markaa yacni aslu diin la socon kartana ma aha waana qiso baatil ah sida xooga badan ayay u sheegaan marka aayadda asalkeeda inay ka warramayso qisadaasuna waxay ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayay leeyihiin oo suuratu najmi akrinaayo marka cabaar markuu dadka u sheegay towxiidka iyo diinta oo dadkana u arkay quraysh inay nebiga kasii durkayaan ayuu nebigu wuxuu jeclaystay bal wax iyaga xoogaa soo jiidi karo ilaahay mau kugu soo dejiya buu isiiri talow rabbi maa kugu soo dejiya wax iyaga xoogaa ay u nuglaan karaan oo adiga iyo iyaga aada isugu soo dhowaan kartaan ayuu isyiri bay leeyihiin markaabaa marka suuratu najmi baa timid jibriil baa u akriyey aayaddii suuraddiiba u akrinayey markuu marayo faraa-aytum allaata waalcuza wamanaata athaalihata alukhraa alakum aldakaru walahu lunha hay-adaha markuu marayo ee uu yihi wamanaata athaalihata alukhraa ayaa waxaa laga maqlay gaaladiina marka waa dhegaysanayaan mushrikiintii markaabaa waxaa laga maqlay bay leeyihiin markuu magacyadii ilaahyadii soo sheegay ayuu wuxuu yihi tilka alqaraaniiqu lculaa wa ina shafaacatahuna laturtajaa kuwaas waa ilaahyadii waaweynaa shafaacadoodana waa la rajaynayaa da ogow warkaas naca ayaa laga maqlay ayay leeyihiin nabiga salawaatu ullahi wasalaamuh calayh shaydaankaa marka ku dhex tuurtay mushrikiintii marka suuraddii markuu dhameeyey gab waa sujuudeen kulligoodba nacam ilaa wax ayaga fara farax gelinayaa la sheegay ma og tahay nacam markaabaa ilaa nebigu marka jibriil baa u yimid arrintii waa ka murugooday markaabaa waxaa laleeyahy adiga kaligaa maahane marka aada nebi ou wax aqriyo adiga hortaa marka ou wax aqriyo shaydaanku waxbuu ku tuuran jiray ou dadka ku waswaasin jiray ou dhagahooda ku shubi jiray ayb qisadaa marka qisatu lqaraaniiq ayaa lagu magacaabaa hade qisadu riwaayatan wa diraayatan baatil waay sideedaba ogow nacam riwaayatan waa baatil oo asaaniideeda dad ducafaa ku jiro iyo inmunqa mursalaad yani msanad marka asaaniid munqaica ah iyo waxay ku timid iyo rag aan hiqaad ahayn baa wariyeen sax maaha marka qisada maba jirtaba mana ansixin xagga asalka diinta iyo towxiidkuna sidoo kale waayo nabiyullaahi moxamed waxaa loo soo diray aalihadaas inuu yacni waxba inaynan taraynin inuu dadka u sheego haddii la yidhaha marka isagiibaaba waxbay tarayaan sheegay dee arrintaa waxay duraysaa sowmaha risaalada asalkeeda marka ma dhihin nebiga sal l slam culimada marka laba qeyb waaye qeyb dhahayaan qisadaani waa jirtaa sida ibnu xajar oo kale hadhow dib ka fasirayo maxay ku fasirayaan marka waxay leeyihiin nebigu qiraa'adiisa markuu aamuso oo cinda sakataad ayaa shaydaanku hadal ou shaydaanka hadalka sheegayay tilka alqaraaniiqu lculaa isagaa dhahayay codka nebiguuna shabahayay gaalada marka iyaga waxaasaa dhagahoodana ku dhacayay laakiin arrintaa waxaa ka horeyso qisada horta ma ansaxday baaba ka horeyso haddaynan ansixin waxaa maba loo baahnaa meeshaa marka waxaan garanaynaa qolada waa ansaxday qisada dhahayaan xataa marnaba nebigaa waxaas yacnii loo sugay oo diintii baa lagu baaqi yeelay ma iyagu ma dhahayaan sidaa iyaga xataa laakiin de cismada nebigay arrintaasi ka hor imaaneysaa qisadaasi culimo badan muxaqiqiina waxay yidhaahdaan waa qisa baatila ibnu isxaaqna kitaab uu ka alifay saaxib almaqaazi waayahay tafsiir labaad aayadda wuxuu leeyahay ilaa idaa tamanaa macnuhu waxay tahay nebigu waa dadaalayaa wuxuu jeclaanayaa in xaqa la qaato dadku ay rumeeyaan markuu sidaa tamaniyo oo uu jeclaysto shaydaan baa isaga wixii uu rabay dhexdooda dadka uga tuuraayo shubho iyo wax xaqa ay uga leexdaan sidaasay marka xaqa uga leexanayeen dadku marka nebigu waa lagu sabarsiinayaa dee shaydaan adiga kaligaa dhib kuguma hayee oo dadkan yacni markaad xaq u sheegtaba isagana uu kaaga dambeeyo uu baatilkii u qurxinayo adiga kuma koobnida ambiyadii hore xataa sidaasay ahaayeen macnuhu marka sidaana marka waa laga tilmaamay qisadaas inay baatil tahayna qariinada aayaadka danbaa ku tusaaya leanna qisadu waxay leedahay suuradda markuu dhameeyey waa sujuudeen kufaaru quraysh ayib suuradda maxaa ku jira marka afara'aytum llaata walcuza wamanaata thaalitata luqraa markuu sheegay kadib dhowr aayadood kadib in hiya in hiya ilaa asmaa'un samaytumuuha antum waaaba'ukum maa anzala allahu bihaa min suldaanin soo kuma jirto aalihadii waa kaa waa la ceebeyna haddana say u sujuudeen marka iyagoo aalihadii aayadihii ka dambeeyey lagu ceebeeyey warkii hore ay maqleen midkan dambe soo kama masixi lahayn waa ha marka qisadu sideedaba waxba kama jiraan sida xooga badan sidaas marka alla wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa ma aanan dirin laakiin sujuudda qisadeeda waa jirtaa qisadaanaan jirin laakiin sababta ay ku sujuudeen inay sidan tahay ma jirto wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa min rasuulin ay rasuulan ma aanan dirin walaa nabiyin nebina ma aanan dirin adiga hortaa ilaa haddii aan dirno idaa tamanaa hadduu akriyo hadduu akrinayo alqaa waa ridaaya ashaydaanu shaydaanka fii umniyatihi qiraa'adiisa dhexdeeda ayuu ayuu ku ridayay muxuu ku tuurayaa ashubaha shubhooyin iyo wuxuu ku tuurayaa markaa iyo shar shubha wa shara ayuu ku tuurayaa oo dadkiiba waswaas gelina fayansakhu llaahu alla waa nasakhayaa maa wixii yulqi shaydaanu shaydaanka ou ku ridayo waxa shaydaanka uu tuurayo ridayo alla waa nasakhayaa waa kor yeelayaa huma markaa dabadeed yuxkimu llaahu alla waa sugayaa aayaatihi aayadihiisuu sugayaa wallaahu alleh caliimun mid ogaal badan waa xakiimun falsan sidaana maxaa loo yeelayaana shaydaan maxaa dadka loogu salladayaa oo u waswaasinayaa liyajcala inuu yeelo alleh maa waxa yulqi shaydaanu shaydaanka uu ridayo fitnatan imtixaan inuu ka dhigo liladiina kuwii uu imtixaan uga dhigo fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay ku sugan tahay iyo walqaasiyati kuwa ay qallashay quluubuhum quluubtoodu ay qallashay engegtay wa ina aldaalimiina kuwa dulmiga falana lafii shiqaaqin dhinactan iyo khilaaf dhexdii ayay ku sugan yihiin oo alle ay khilaafayaan khilaafka oo baciidin aada u fog wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa min rasuulin ay rasuulan ma anan dirin walaa nebiyin nebina ma dirin halkan marka nebigiina in la diray rasuulna in la dirayaa la sheegaa nebi marka maxaa diritaanku marka waa sidee sida ugu fiicanoo nebi rasuul lagu kala farqiyaa waxay tahay nebina rasuulkuna risaalo ayuu wataa caam ah risaalo yacni qoomkiisa caam ku abuu wataa ee nebiguna waa midka aan isagu kitaab la siinin risaalo waa la amray inuu dadka wax gaarsiiyo laakiin kitaab lama siininee nebi ka horreeyay kitaabkiisa ayuu sharci ka dhiganayaa ayb amaa xagga diridda labadaba waa lasoo diray marka nebi hortaa maanan soo dirin rasuul maanan soo dirin ilaa idaa tamanaa tamanaa laba macnaa ku jiro bimacnaa ilaa idaa yacni idaa tamanaa bimacnaa qara'a hadduu akriyo waxaa kaloo tamanaa laga macnayn karaa min alumniyati min alamani hadduu wax yiididiileeyo wa minhum umiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya baan soo marnay ilaa ila alqira'ata ilaa haddii aan soo dirno idaa tamanaa haddii uu akriyo yani uu akriyo marka qira'a uu sameeyo waxyigii uu akriyo alqa shaydaanu shaydaanku wuxuu ku ridaa fii umniyatihi qiraa'adiisa iyo akrintiisa dhexdeeda muxuu ku ridayaana ashara washubaha shar iyo shubah buu ku ridayaa marka qolada hore marka qisada qaraaniiqa tasxiixinaysa yaa qabsanaya sidaan macnaha qiraa'adii buu marka shaydaanku wax ku ridanayaa hadhow marka ilaahay fayansakhu llaahu alla waa nasakhayaa waa baabi-inayaa maa yulqi shaydaanu wuxuu shaydaanka qiraa'adaas ku tuurtay dhexdeeda ayb oo markaa la sugi maayo waa la nasakhayaa haddaan dhahno ilaa idaa tamanaa haddii uu tamaniyo nebigu markuu tamaniyo muxuu tamaninayaa dadkiisu inay rumeeyaan markuu jeclaysto alqa shaydaanu shaydaan baa wuxuu ridayaa fii umniyatihi yididiiladiisa dhexdeeda ayuu wasaawis ku tuurayaa nebigii waa dadaalayaa dadku inay islaamaan buu rabaa shaydaanna waxaa rajadaa nebigu qabo ayuu rabaa inuu baajiyo dadkiibuu marka wasaawis iyo shubuhaad ku ridayaa labada macno saasay kala yihin uma markaa dabadeed yuxkimu llaahu alla waa sugayaa aayaatihi buu sugayaa wallaahu alle caliimun mid ogaal badan waay xakiimun falsan liyajcala sidaa maxaa loo yeelayaa liyajcala alle inuu yeelo maa waxa yulqi shaydaanu shaydaanku uu ridayo fitnatan inuu ka dhigo liladiina kuwii uu fidno uga dhigo fii quluubihim quluubtooda maradun jirada ay ku sugnayd iyo walqaasiyati walilqaasiyati kuwa ay engegtay quluubuhum quluubtooda kuwa quluubtooda qallashay imtixaan in looga dhigo amaa qofka muuminka ee qalbigiisu iftiimaya waxaa isaga waxba ka dhigan maayo wa ina aldaalimiina kuwa daalimiinta dulmiga falo lafii shiqaaqin bay ku sugan yihiin mukhaalafo iyo dhinactan baciidin aada u fog waliyaclama aladiina waxaa kaloo alla sidaa u yeelay imtixaankaa wuxuu u sameeyey waliyaclama alla inuu muujiyo uu bannaanka soo dhigo aladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwii la siiyey waliyaclama aladiina cafwan astaqfir llah waliyaclama aladiina uutulcilma waliyaclama inuu ogaado aladiina kuwii inay ogaadaan uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey inay ogaadaan annahu waxyiga iyo qur-aanku alxaqu inuu yahay xaq minayb min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday fa yu'minuu markaa ay rumeeyaan bihi isaga fatukhbita ay cabsato lahu isaga fatukhbita ay khushuucdo lahu lilqur'aani qur-aankii ay u khushuucdo quluubuhum quluubtooda wain allaha allana lahaadi ladiina kuwii mid hanuuninaya waaye aamanuu rumeeyeen ilaa siraatin jid intii kaa ku hanuuninayo jidka oo mustaqiimin toosan xikmadda marka alla uu uga dan leeyahay waa maxay markuu nebi qira'a akriyo shaydaankiina inuu wasaawis ku tuuro dadka dhegahooda maxay tahay xikmadda ku jirto wali dhowr xikmadood baa la sheego kuwa fitno iyo imtixaana looga dhigay waa kuwa qalbigoodu qallalan yahay iyo ga- iyo kuwa qalbigoodu jiran yahay mu'miniintana waxaa la rabaa inay ogaadaan waxyigu inuu xaq yahay waliyaclama aladiina kuwii inay ogaadaan buu alla sidaa u yeelay uutulcilma cilmiga la siiyey waxay ogaanayaan atawxiida yacni cilmiga la siiyey waa maxa tawxiidka iyo qur-aanka waxay ogaanayaan annahu aayadaha alla ou sugay alxaqu inay yihiin kuwa xaqa a dhabta ah min rabbika xagga rabbiga xaalay ka ahaadeen fayu'minuu bihi ay rumeeyaan marka aayadaha ay ictiqaadiyaan fatukhbita lahu aynay u dullowdo ay u khushuucdo lahu lilqur'aani qur-aanka quluubuhum quluubtooda qur-aanku inay u khushuucday ku cabsato wain allaha allana lahaadi ladiina kuwii midkii hanuuninaya waayo aamanuu rumeeyeen ilaa siraatin jid intii kaa ku hanuuninayo jidka oo mustaqiimin toosan walaa yazaalu ladiina kafaruu fii miryatin minhu xataa ta'tiyahum saaca walaa yazaalu ladiina kuwii ka tegi maayaan oo ka zuuli maayaan kafaruu kufriyey fii miryatin shaki dhexdii inay ku sugan yihiin minhu shaydaanka waxa uu ridaya xaggiisa ay ugaga sugan yihiin mima alqa shaydaanu xataa intii ta'tiyahum saacatu saacadda ay utay intay saacadda uga imaanayso baktatan xaalay tahay mid iyadoo kadiinayso ow amase yaatiyahum inta ugu imaanaya cadaabun cadaab cadaabu yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo caqiimin aan khayr lahayn khayr aan la imaanaynin walaa yazaalu ladiina kuwii ka zuuli maayaan kafaruu kufriyey fii miryatin inay ku sugan yihiin shaki dhexdiisa minhu yacni shaki bay ku sugan yihiinoo minhu mima alqa shaydaanu calaa lisaani rasuulillahi sala ll ly slam waxa uu shaydaanku qiraa'ada nebiga dhexdeeda uu dhex gashanayo ayay shaki kaga sugan yihiinoo waxay dhahayaan maa baaluhu dakarahaa bikhayrin huma irtadda canha yani haddaan qisadii qaraaniiqa ku soconno oo shaydaanku inuu qiraa'adii wax ku darsaday markaa kadibna wixii markaa la ilaahay beeniyey oo kor u qaaday wixii shaydaanka la tuuray intii xaqa ahaydna la sugay ayaa mushrikiintii haddana ay soo boodeenoo waxay yidhahdeen waa maxay marna waa ammaanayaa aalihadii marna yacni waa caynayaa oo wuxuu ka sheegayaa muxuu dib ugu laabtay bay dheheen caydiisii uu aalihada caynayay muxuu dib ugu laabtay shakiga marka kaas bay ku sugan yihiin waxaase ka fiican minhu min alqur'aani ba in laysaga celiyo oo la yidhaha marka walaa yazaalu ladiina kuwii ka zuuli maayaan ka tegi maayaan kafaruu kufriyey fii miryatin shaki dhexdii inay ku sugan yihiin minhu min alqur'aani ay uga sugan yihiin ilaa qisada waaba baatilan dhahnay qaraaniiqa xataa intii taatiyahum saacatu ay uga imaanayso baktatan mubaaqitatan xaalay tama baaqitatan mid kadinaysa iyadoo ah aw amase ya'tiyahum intuu uga imaanayo cadaabu yowmin maalin cadaabkiisa maalinka oo caqiimin madhalays ah maalin aan khayr ka imaanaynin oo aynan khayr filanaynin ilaa uu uga yimaado cadaabka almulku yowma-idin lilaahi yaxkumu baynahum almulku mulkiga yowma-idin maalinkaasi lilaahi alla unbuu u sugnaaday yaxkumu waa kala saarayaa alleh beynahum dhexdoodii buu kala bixinayaa dadkii faaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban fii jannaati naciimi nicmada jannadeeda jannooyinkeeday ku sugan yihiin waaladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna fa ulaa'ika kuwaadaas lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun daraabayo oo dulleynayo ayay kuwaasina leeyihiin almulku mulkiga yowma-idin maalintaa lilaahi alla unba u sugnaaday yaxkumu waa kala xukumayaa waa kala saarayaa alleh beynahum dhexdooda faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha suusuubanna la yimid fii jannaati naciimi nicmada jannooyinkeeda dhexdeeday ku sugan yihiin kuwaas waaladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu biaayaatina aayaadkeenna beeniyey fa ulaa'ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun ihaaneeyo wاladiina haajaruu fii sabiili اllahi ثuma qutiluu aw maatuu layarzuqanahm اllahu risqa xasana wاladiina kuwa haajaruu hijrooday fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku hijrooday oo wadamadoodii ka tegey oo uga tegay diinkooda inay badbaadsadaan uma markaa dabadeed qutiluu la dilay oo la laayey ow amase maatuu iska dhintayba oo tii alla ay u timid oo iska dhinteen oo macnaha firaashkooda ku dhintay layarsuqannahum ullahu lawallaahi yayarsuqanna arsuqee oo arsuqee hum iyagu allaahu alle risqan risqi ku arsuqee risqiga oo xasanan wanaagsan jannadii ayb meeshaa marka fadaalatu bnu cubayd ayaa wuxuu dhihi jiray wuxuu arkay laba janaaso ayuu la kulmay saxaabigaas markaasaa la yidhi midna waa la dilay fii sabiilillahi baa lagu dilay midka kalena waa dhintay laba nin oo muslimiin oo muuminiin ay ahaayeen midna waa dhintay midna wuxuu ku dhintay marka jihaadkii markaasuu wuxuu yidhi maa ubaalii aniga u aaba yeeli maayo min ayi xufratayhimaa buciftu labadooda god kii la iga soo bixiyo u aaba yeeli maayo markaasuu aayaddan akriyayo waladiina haajaruu fii sabiili llahi uma qutiluu ow maatuu layarsuqanahum allahu risqan xasanaa yacnii qofkii hijroodayba oo diin darteed u hijrooday oo ilaahay jidkii u hijrooday kii marka ku dhintay jihaad iyo inuu qofkaa hijrooday sariirtiisa hadduu iskaga dhinto labadaba ilaahay waa kaa layarsuqanahum allahu risqan xasanan buu leeyahay wain allaha alle lahuwa isagu khayru raasiqiina kuwa waxaa risuqaa kan ugu kheyr badan wa layudkilanna lawallaahi yayudkilanna alla geliyey oo geliye hum iyaga mudkhalan gelin ka gelintaa oo yardownahu ay raalli ku noqonayaan mudkhalan marka laba qira'a ku jirta madkhalan iyo mudkhalan haddii mudkhalan la yidhaahdo waxaa laga bixiyey adkhala ficilku waa rubaaci waa adkhala idkhaalan masderku masderkiisu waa idkhaalan marka uu miimiga noqdaana waa mudkhal adkhala haddii masder miimi in laga keeno la rabo mudkhalun baa lagu keenaa leanna ismiga mafcuul calaa zinat ismi lmafcuule waay ayib haddii madkhalan la akriyana ficilku waa hulaathiyo dakhala ayaa laga bixiyey dakhala yadkhulu waaye masder iyo darafka miimiga labadaba madkhal oo mafcal ah bay ku imaanayaan labada qiraa'o tawjiihoodu waa iska waadix marka layudkilannahum alla geliye oo geliye mudkhalan gelin yardownahu ay raalli ku noqonayaan ama makaanu gelin ay raalli meel ay raalli ku noqonayaan alla geliye wa ina allaha alle lacaliimun mid ogaal badan waaye oo axwaasha addoommada ku ogaal badan xaliimun oo dulqaad badan waayo alla subxaanahu watacaala wa ina allaha alle lacaliimun mid ogaal badan waayo xaliimun oo dulqaad badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed